الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاaبه ومن تبعهم بإحsان إلى يوم الdين وبعد waxaan kusoo jirnay kitaabkii الرaxbiya في cilm الفaraa'd baabu الtacصiib ayaa noo dhamaaday baab اlxajbina waan ka bilaabeynay marka intaanaan baab اlxajbi gelin wax yar khulaasaa waxaan soo khulaaseyneynaa tacsiibka iyo furuudii maadaama ay dhammaadeen dadku qaabkay wax ugu dhaxlaan waa afar qaybood afar qaybood qismun yarihu bitacsiibi faqad waana toddobo cafwan waa toddobane waa labiyo toban qismun yarihu bitacsiibi faqad waana labiyo toban labiyo tobankaas waxa weeye alibnu wabnu libni wاlakhu shaqiiqu wاlakhu lilabi wabnu lkhi shaqiiqi wabnu lakhi lilabi waalcamu shaqiiqu waalcamu lilabi wabnu lcami shaqiiqi wabnu lcami lilabi waalmawla almuctiqu wa casabatuhu almutacasibuuna bianfusihim labiyo tobankaas laa yarihuuna ilaa bitacsiib weligood meel kale ma tagaan waana in mar kasta qaacidadii maskaxda lagu hayo oo ah haddii la yidhaha tacsiib uu wax ku dhaxlaa qofku saddexdii xuguno tacsiibka markaas in maskaxda lagu hayo oo ah caasib binafsihi waxa weeyaan ya-khudu jamiica tarika idanfarad waa inuu maalkao dhan qaato markuu kali noqdo tan labaad aw maa abqat ilfuruudu haddii ay asxaabulfuruud joogaanna wixii ay soo reebaan asxaabulfuruud u qaataa haddii asxaabulfuruudku ay dhammaystaan oo furuuddu ay tarikada dhammaysatana saqada waa dhaca markaasna waxaan masaladii shalaan ku celinah oo ah waxaan dhicin marnaba waa ibniga labiiyo tobankaas ibnigu marna ma dhaco mana la suurayba karaba in asxaabulfuruud ka dhamaysan karaan mala sababtoo ah wixii wax dhammaysanaa isagaa xijaaba isagaa xijaaba halkaas waxaan uga gudubnay qismigii koobaad oo qismun yarihu bitacsiibi faqad oo labiyo toban ah qismiga labaad waa qismun yarihu bilfardi faqad waana toddobo qismun yarihu bilfardi waa toddobo al ummu wa waladaaha waxaa weya labadii waladul um waa wiil iyo gabar oo meydka ku hooyaa wey wa waladaaha wazawjaani waa shan iyo waljadatani jadadii xagga hooye iyo tan xagga abba waa toddobadaas al-ummu wa waladaaha wazawjaani waljadatani toddobadaasna laa yarihuuna ilaa bilfardi weligood casaba ma noqdaan meelna kama soo galaan faradun bay wax ku qaataan taasna waa qismiga qismiga labaad waa qismun yarihu taaratan bilfardi wa taaratan bitacsiibi walaa yujmacu baynahuma waxa weeyaan marna faraday wax ku dhaxlaan marna casabay wax ku dhaxlaan laakiin marna looma kulmiyo waa afartii niska ama thuluthaanka wax ku qaadan jirtay ilaa isku afaray ahaayeen nis waxa weeyaan marka zawjka laga reebo afar dumaroo wax ku qaadataa jirtay zawjka marka laga reebo binti bintu bintulibni ukhta shaqiiqa ukhta liabi afartaas nisna ayaga wax ku qaadan jiray thuluthaan afartoodaaba wax ku qaadan jiray oo thuluthaan markay laba laba yihiinna thuluthaanay wax ku qaataan markay midmid yihiinna nisay qaataan afartaas waa afar dumara waa binti oo bintu sulbi ah bintulibni ukhta shaqiiqa ukhta liabi afartoodaasu mar saaxiibulfarad ay noqdaanoo hadday midmid yihiinna waxay wax ku qaataan nis hadday laba laba iyo ka badan yihiinna thuluthaan marna casabay noqdaan anagii soo marno afartaba waxaa weeyaan wa waxaa casabay jiray walaalahood waa casabeeyaan oo casabatun bilkayrna ayagaa noqda casabatun maca alkayrna labada walaalaha noqdaan casabatun bilkayrna afartoodaa noqon jiray oo walaalahooda casabay jiray casabatun maca alkayrna waxaa noqon jiray uktada shaqiiqada iyo uktada liabi marka casabana waxbay ku dhaxlaan faradna waxbay ku dhaxlaan laakiin marna ma dhacdo in loo kulmiyo oo la yidhaha casrana intaasi ku qaadayaan faradna intaasi ku qaadanay qismiga afraad waa qismun yarihu taaratan bilfardi wa taaratan bitacsiibi wa taaratan yujmacu baynahuma waana alabu waljad alabu waljaddu haddii uu joogo ibni ama ibnulibni waxa weeyaan faraday wax ku qaataan saddex xaalay leeyihiin abka iyo jedka marka ibni uu joogo ama ibnulibni oo farac waaritho mudakaru uu joogo sudusay qaataan dibna uma soo laabtaan faradkaasa u caynoobaa haddii aan farac waarithuhu jooginna casabay wax ku dhaxlaan oo hadday keligood yihiinna maalkay wada qaadan haddii asxaabulfuruud joogaanna markay qaataan asxaabulfuruud waxooda ay inta kale qaata haddii binti ay joogto bintu sulbi ama bintul ibni oo farca waaritha u joogaa mucanaf uu yahay ama binti uu noqdo bintu sulbi ama bintul ibni ay noqdo ama waxa weeyaan markaasna sudusna waxay ku qaataan waxay ku qaataan sudusna faradnimo wixii soo harana casabnimo oo hadday wax soo haraan casabnimo igu darsadaan marka waa loo jamciyaa markaas marka marna farad kaliya wax ku dhaxlaan marna casabo kaliya marna waa loo jamciya afartaas qismi waxaan uga gudbaynaa waxa weeyaan tacsiibkii iyo iyo asxaabulfuruudkii oo markii duuduub ahaan laysku soo celceliyo baabu lxajbi haadaa kanu baabu lxajbi xijaabkii baabkiisii weeye wa huwa xajbigii luqatan xagga luqa ahaan almancu waa diidid xajbi xaajib waatan la yhaha ninka boqorka dadka ka celiya xaajib dadku ka celiya wa sharcan xagga sharci ahaanna almancu waa diidid min alirthi dhaxalkii laysku diido bilkuliyati guud ahaan ow min bacdihi ama gabalkiis laysku diido luqa ahaan waa manci diidid sharci ahaan laakiin waxa weyn almancu diidid min alirthi dhaxalkii laysku diido bilkuliyati guud ahaan oo qofkii maalkii oo dhan loo diido ow min bacdihi ama gobol kamida loo diido sida calaamatulbaqarigu u cabiray oo kasii qurxoon waxa weeyaan mancu man qaama bihi sababu lirthi mancu man qaama bihi sababu lirthi bilkuliyati ow min awfari xadayh in dhaxalkii oo dhan laga xijaabo ama labadii nasiibkii badnaa laga xijaabo labadii nasiibkii badnaa laga xijaabo marka markii maalkii o dhan laga xijaabo waa xajbu xirmaan a la yidhaahdaa markii waxa weya labada nasiib nasiibka badan laga xijaabana xajbu nuqsaan a la yidhahdaa marka waa nuucaas mancu man qaama bihi lirth qof sababtii u wax ku dhaxli laheyd ku quntay min alirth in laga xijaabo bilkuliyati waa xajbu xirmaanka ow min awfari xadayhi ama labadiisa nasiib midka weyn laga xijaabana waa xajbu nuqsaan saas darteed ku yidhi walxajbu xajbigii nowcaani waa laba nuuc xajbu nuqsaanin nuqsaanta xajbigeedii wadalika mithaalkii kaintiqaali zawji waa zawjka ka guuridiisaoo kale bilwaladi bisababilwaladi caruur sababtiisa uu uga guuro min anisfi nis ila rubuci u guuro zawjku markaan farac waarithu joogo waxaan soo ogaanay nis inuu qaato nis inuu qaato laakiin haddii welad joogo weladkaas wuxuu ka xijaabayaa niskii wuxuuna u rarayaa rubuc marka taasoo kale xajbu nuqsaan weeye wa zawjati wa ka intiqaali zawjati zawjada guurideedoo kale weeye min arubuci rubuc ay ka guurto ila thumuni thumun ay u guurto zawjada haddaan farac waaritha joogin rubuc ay qaadataa laakiin farac waaritha hadduu joogo faracaas wuxuu ka xijaabayaa rubuci waxayna u guuraydaa thumun waalummi wa ka intiqaali lummi hooyadii guurideedii oo kale weeye min athuluthi thuluth ay ka guurto ila sudusi sudus ay u guurto hooyadii haddii farac waarithana wuxuu aan rabaa uusan joogin farac waaritha hadduusan joogin walaala tacadudana aysan joogin thuluth ay qaadataa laakiin haddii waxa weeyaan ay joogaan farac waaritha ama walaala tacaduday thuluthkii waa laga xijaabay sudus ay aadeen waalabi wa ka intiqaali labi aabihii ka guuridiisa oo kale wey min alkulli maalka o dhan inuu qaato uu ka guuro ila sudus u guuro oo ib wiilu markaasoo kale taas ku imaan kartaa wiil ayay ku imaanayda marka xajbigaas waxaa la yidhahdaa xajbu nuqsaanin baabkaana looga hadli maayo baabkaana looga hadli ma xajbigaas iyo waxajbu xirmaanin hoojinta xijaabideedii in la qadiyo qofkii maalkii oo dhan laga xijaabo waxajbu xirmaanin hoojinta ama qadinta xijaabideedii wadalika mithaalkii ka xajbi bnin waxa weeyaan wiilka xijaabidiisa oo kale aha wa ka waxaan dhihi tagay ka xajbi bni lakhi ibnulakha xijaabidiisa oo kaleeto ka xajbi bni lakhi waxa weeyaan wiilka walaalku dhalay xijaabidiisa oo kale bil akhi walaalka lagu xijaabayo mar hadduu akh joogo ibnul akh waxba uma yaalnin maalkii o dhan ayaa laga qadin waxajbib wa ka xajbi bni lakhi ibnulakha xijaabidiisa oo kaleeto lagu xijaabay bil akhi walaalka lagu xijaabay wa huwa xajbu xirmaankaasuna al muraaduhu naadimka muraadkiisa wey wa huwa ey xajbu xirmaani xajbu xirmaankan muraaduhu muraadu naadimi naadimka muraadkiisa weeye hunaa halkan ula jeeda halkan waxa ula jeeda waa kaas waxaana muhiima lix qof xajbu xirmaanku ma galo calaamatulbaqariga halkaasuu kugu sheegay wayanqasimu ilaa qismayni xirmaanin markuu yidhi halkaasuu ku sheegay waa laba sadar kadib marka safxada lasoo rogaba wayanqasim ilaa qismayni xirmaanin wa hada laa yadkhulu calaa sitatin lix qof xajbu xirmaanku kuma dhaco wahum alabu walumu walibnu walbintu wazawju wazawjatu lixdaas xajbu xirmaan weligeed kuma dhaco maalka lagama hooji karo daabidaynay leeyihiin wa daabidum waxa weeyaan kullu man adlaa lilmeyti binafsihi hayra almuctiqi qof kasta oo meydka isagu naftiisa ugu soo dhawaado aan cid kale ku soo dhowaan muctiqa marka laga reebo inta kaleeto waxa weeyaan mid dhacaad ma jiro oo xajbu xirmaan galo waxaa kaloo muhiim ah halkan markaan joogno xajbu xirmaanku laba siba laba arrimoodu ku yimaadaa laba u qaybsamaa xajbun bilwasfi wa xajbun bishaqsi labadaas u qaybsamaa xajbu xirmaanka laba sababoodu ku yimaadaa calaamatubaariga waa laga fahmaya sidaas xajbu bilwasfi wa xajbun bishaqsi labadaasoo ku yimaada labadaas marka xajbun bilwasfi waa mawaanicdii mawaanica lagu magacaabo qofkan waa laga a laga manciyey dhaxalkii wasfi ku qumay riqun wa qatlun wa ikhtilaafu diin waa saddexdii sifaa ku quntay taas marka waxaa lagu magacaabaa mawaanic xaggan looga soo hadlo halkan looga hadli ma xajbiga kaleeto oo xajbi xirmaanka waa xajbun bishaqsi qofkan dhaxalkii oo dhana laga qadinaa shaksi sababtiisana looga qadinaa marka meeshaas adigu sidaas yuusan usoo koobin laakiin waa dhigayaa baqarigu calaam marka halkan waxaa looga hadlaa waa maxay waa xajbu xirmaan oo ah xajbun bishaqsi xajbun bishaqsi ayaa halkan looga hadla waljaddu maxjuubun can ilmiraathi bilabi fi axwaalihi athalaathi wa tasqudu ljadaatu min kuli jiha bilummi fafhamhum waqisma ashbaha whakada bn bn bilbni falaa tabqi can اlxukmi صaxiixi macdila wاljadu awowgii maxjuubun waa mid la xijaabo can ilmiraahi dhaxalka laga xijaaba bilabi bisababi abi aabaa sababtiisa looga xijaaba fii axwaalihi axwaali ljadi axwaalihi daas wuxuu leeyahay shanshuuriga jadkana waa loo celi karaa damiirka axwaalihi ku jira abkana waa loo celi karaa laakiin sifdulmardinigu jadka u celi doona mar hadduu jadka u celi doono labadan loo celi karo sifdulmardinigon sharxaan akri doonahay isagaan ku socayn jadkan marka u celin waljadu awowgii maxjuubun waa mid la xijaaba can ilmiraahi dhaxalka laga xijaaba bilabi bisabab ilabiya looga xijaaba fi axwaalihi axwaali ljadi aabbahaa dhowaa laakiin jadka iskaga celi ilaa shaarixaa saas ku soco doone axwaash athalaat saddexdaa saddexdiis xaalaba waa la xijaaba aabbaa lagu xijaaba saddexda xaala waa midaan hadda sheegayna casharka mulaabayna oo awowguna saddex xaalo inuu wax ku dhaxlo aabuhuna saddex xaalo oo waxa weeyaan tacsiib faqad fardi faqad tacsiib iyo fard in loo jamciyo haddii oo waxa weeyaan wiil uu joogo meydkii dhalay ama ibnulibni uu joogo saaxibulfard kaliyuhu noqon haddii uu joogo waxa weeyaan wiil iyo gabar midna aysan joogin oo farac waaris uu joogin casaba kaliyuhu noqdaa hadday gabaru joogto oo ay asxaabulfuruudku wax soo reebaanna suduskana wuxuu u qaataa faradnimo inta soo hartayna casabanimo u qaataa waa loo jamciya saddexda xaaluu sheega waa saddex aabuhuna saddexda xaaluu leeyahy awowguna saddexda xaalo marka axwaalihi in loo celisha labada damiirka in labadaba loo celi kartaasaa keeni ilaa saddexda xaalo awowgiina waa leeyahy aabihina waa leeyahy markaasuu yihi waljadu awowgii maxjuubun waa la xijaabaa can ilmiraati dhaxalka laga xijaaba bilabi aabbaha lagu xijaabaa fii axwaalihi xaaladihiisaana awowga lagu xijaaba athalatu saddexda saddexda xaalaba laga xijaaba mar aaba hadduu joogo mar haddii ab joogo jad waxba uma yaalin marka waa xajbu xirmaana ku dhicin bishasi wa tasqutu way dhacdaa aljadaatu ayeeyooyinku min kulli jihatin dhinac kasta waa ka dhacaan bilummi bisababi lummi hooyada sababteed ee fafham fahm xukunkaas wa qis ka qiyaaso maa shbahahu wixii shabaha wa tasqutu way dhacdaa aljadaatu ayeeyooyinka ayeeyoo dhan waa la xijaabaa hooya lagu xijaaba hooya lagu xijaaba marka horena waa usoo sheegnay waxaa dheeraad u ah jadada oo umul abi ah aboogna waa xijaaba oo wiilkeedaa isna xijaaba cinda shaaficiya cinda shaaficiya wa tasqutu way dhacdaa aljadaatu ayeeyooyinkii min kulli jihatin dhinac kasta min kulli jihatin wuxuu leeyahay waxa weya min jihati alabi wa min jihati alummi wa min jihati aljaddi saddexda waa ka imaanayeen oo waxa weyan hooy ayeeyadii ahayd umul ummi iyo ayeeyadii ahayd umul abi iyo ayeeyadii ahayd ummu abil abi saddexda dhinacba waa ka imaanaya kulli waa la xijaabay mar haddii hooyo joogto min kulli jihatin waa ka dhacaa bilummi bisababi ummi la dhacaa fafham faham xukunkaas waqis ka qiyaaso ma ashbaha wixii shabaha wabnul ibni wiilka wiilkiisii haakadaa sidaasoo kale weeye bilibni ayuu ku dhacaa wabnul ibni wiilka wiilkiisii haakadaa sidaasoo kale weeye yasqudu waa dhacaa bilibni yuu ku dhacaa wiil ayuu ku dhici ee falaa tabqi ha dalbin macdilan meel looga leexdo can ilxukmi saxiix xukunka saxiixa falaa tabqi ha dalbin can ilxukmi saxiixi cunug xukunka saxiixa ah macdilan meel looga leexdo ha raadin xukun saxiixa weeye xukun saxiixa weeye marka halkaana wuxuu ka galay ibnulibni wuu dhicin ibniyu ku dhicin ibnulibni kastaa marka wuxuu ku dhicin ibnulibniga ka korey ibnigii wuxuu xijaabin ibnulibni marka ibnulibni wuu dhicin bilibniyu ku dhicin ibnul ibnul ibnina waa dhicinoo ibnulibniyu ku dhicin mid kasta midka ka hooseeyu ridid markaasuu yihi wabnul ibni wiil wiilkiisna haakada sidoo kale weeyeen bilibni yasqudu waa dhicin bilibniyu ku dhicin falaa tabqi ha raadinin can ilxukmi saxiixi cunuga xukunka saxiixa ah macdilan meel looga lexdo aquulu waxaan leeyahay yui aljaddu awowga maxjuubu waa la xijaabaa bilabi aabbaha lagu xijaabaa mutlaqan kala qaadlaan xaalo uu yahay aabbuhu xaaladihiiso dhan ha kala qaadin xaaladihiisao dhan saddexda xaalaba sawaan waxaa isku mid a kaana ahaaye jadkaasu yaritu mid wax ku dhaxla bitacsiibi casabnimo waxdaw keligiis xaalu yahay hadduu casabnimo wax ku dhexlaayay ka jadin sida awowa oo kale faqad oo kaliya ow amase bilfardi farad wax ku dhexlaayay waxdaw keligiis xaalu yahay ka jadin sida awowa macabnin wiil la jiri ow bilfardi farad ayuu wax ku dhexlaayay iyo wa tacsiibi casabayn macan wada jir ka jadin sida awowo oo kale awowahaasoo maca bintin gabar la jira awowaha gabar la jira fa ina aljadda awowga idaa kaana hadduu ahaado fa ina aljadda awowga idaa kaana hadduu ahaado macahu maca aljaddi abun aabbe hadduu jiro fii xaalaatihi waxa weeyaan awowga xaaladihiisa athalaata oo saddexdaa warita alabu aabbiya wax ku dhaxla saddexda xaalada aabbaa wax ku dhaxlay aabbaa wax ku dhaxlay waxajaba waxujiba aljaddu jadkiina waa la xijaabin bilabi aabbaha lagu xijaabin waxujiba aljaddu jadkiina waa la xijaabinoo bilabi aabbaha lagu xijaabi saddexdii xaalaba aabba wax ku dhaxlay halkaas awowal xijaabidiisu uga soo baxay wa tasqudu ljadaatu ayooyooyinka waa dhacaan mutlaqan kala qaadlaan xaalayhim bilummi hooyadii ku dhacaan sawaaun waa isku mid kunna inay ayeeyooyinkaasu ka ahaadaan min jihati lummi xagga hooyada oo min jihati labi ama xagga aabbaha oo min jihati ljaddi ama xagga awowaha wayn calaa haba koreeye wahada kama macnaa qawlihi waa naadimka qowlkiisa macnihiisa uu yidhi min kulli jihatin ay ka dhacaan wa qowlu uu yidhi fafham faham wa qis ka qiyaasa maa ashbahu wixii shabahana xashwun waa hadal iska xashwiyaho meesha lagu buuxinayo wahaakada xashwi macnaa hadal aan macna kalaam aan waxa weyan calaaqala lahayn mawduuca a la yidhahdaa oo itmaam lbeyt loola yimid marka wuxuu leeyahay mustafa diib lbuqa muxaqiqa ah wuxuu yihi wadaahiru hunaa laysa kadalika bal ilmuraadu intabi ilaa maa dakartuhu laka min suquudi ljadaati bilummi waqis calayhi maa ashbahu min xajbi kulli jadin baciidin biljadi alqariib saas waa uu leeyay ee maahan xashwi macn macnuu ku fadhiya awoowo kastaaba sida aabbu jadka u riday jad kastaana jadka ka korrayuu rida ha saas waa uu leeyay jado kastaana midda ka korrayday ridi marka ma ahanu leeyahy xashu wahaakadaa sidaasoo kale yaskudu waa dhacaya ibnulibni wiil wiilkiis bilibniyu ku dhici wa kullu bnibnin wiil wiilkiis dhammaantiis wiilkaasoo naasilin hoos u degayna bibnibnin wiil wiilkiisu ku dhici wiilkaasoo aclaa ka korreeya minhu isaga wiil wiilkiis kastaaba oo hoos usii degaa kan ka koreeya a xijaabi wa haada kan macluumun waa la ogyahay mimaa kii sabaqa soo hormaray fii qowli kusoo hormaray wamaa lidil bucda maca alqariibi fi lirthi min xadin walaa nasiibin baydkaasaa laga ogaayo kulli waxaan uu hadda sheega o dhan marka wax oo war dheer u baahan maaha wa haada xukunkan macluumun waa la ogaa mimaa kii sabaqa soo hormaray fii qowli kusoo hormaray uu yihi wamaa lidil bucda midii fogaanta fogaanta midka u saaxiibka uma sugnaanin maca alqariibi mid dhowla jirkiisa fi lirthi dhaxalka dhexdiisa min xadin dheef walaa nasiib qaala naadimku wuxuu yidhi wa tasqudu likhwatu bilbaniina wa bilabi ladnaa kamaa ruwiina wa bani lbaniina kayfa kaanuu siyaani fiihi ljamcu walwuxdaanu wayafdulu wayafdulu bnu lummi bilisqaadi biljadi fafhamhu cala ixtiyaadi wa bilbanaati wa banaati bni jamcan wawuxdaana faqul lii zidni wa tasqudu haddana bal walaalihiyuu gaaray cidda xijaabayda wa tasqudu likhwatu walaalihii way dhacaan bilbaniina wiiladay ku dhacaan walaalo rag iyo dumar waxay rabaan ha ahaadeen wiil hadduu joogo waa dhacaya walaalaha rag iyo dumarba wiil mayd ku dhalay mar hadduu joogo waxba uma yaalin mid mayd ku dhalay wa tasqudu likhwatu walaaluhu waa dhacaan bilbaniina bisababilbaniina wiilasha sababtooday ku dhacaan wa bilabil adnaa aabbaha dhowna waa ku dhacaan kamaa ruwina sidii naloo wariyey aabbaha dhow waa aabbaha caadiga oo maydka dhalay oo la baashiray wilaadada kaas weeye marka labo halkaas ku sheega waxa weeye walaalaha waxaa rida ko ibni hadda jamacaan waxba ma ahan waxa weeyaan maqsuud maaha hal ibni hadduu joogo iyo hadday laba yihiin idinka badan waa isku mid walaal waxba uma yaalin ko iyo ab labo labadaasaan hadda marsiinayna oy ku dhacaan walaaluhu oo xijaaba wa tasqudu likhwatu walaalihi way dhacan bilbaniina wiilashay ku dhacan wa bilabi aabbay ku dhacan aabaha aladnaa ee dhow wuxuu ka ictiraazaa aabaha dhow markuu leeyahy jadki la mid maahan waa arki doonaa la mid maahan khilaafa ka jira kamaa ruwina sidii naloo wariyay wa banilbaniina wiilasha wiilashoodana way ku dhacan kayfa kaanuu si alla siday ahaadaan min ayi xaalin kaanuu min qurbin ow bucdi ibnulibni si kasta ha u fogaado ama ha dhawaado waa rida isna walaalaha saddexa marka ridda aan halkaas marayna durbaba ikhwada ikhwada la ridayaana waa isku mid ikhwadii ashiqada aheed iyo liabin iyo la-umin waa isku mid saddexdii walaalaha ay ku imaan jireen kuwii meydka ku aabiyi hooyaha iyo kuwii ku aabbaha iyo kuwii ku hooyaha kulli waa isku mid way ridayaan saddexdaan la sheegay saddexdaan la sheegay wa banilbaniinana way ku dhacaan wiilasha wiilashooda kayfa kaanu si alla siday ahaadaan min ayi xaalin kaanu si alla siday ahaadaan min qurbin aw bucdin waa ama ha dhawaaden ama ha fogaadeen siyaani hadda marka alfaadii jamac ahayd oo banilbaniina iyo waxa weya bilbaniina iyo alfaadaas jamaca inaysan maqsuudo ahayn ee hal wiil hadduu joogo uu ridayo oo waxa weeyaan ibnulibnigu hadduu mid yahay uu ridayo hadday jamac yihiin ay ridayaan taasuu rabaa inuu kugu baraarujiyo markaasuu ku yihi siyaani waa isku mid fiihi fii hada alxukmi xukunkan aljamcu jamaca iyo walwuxdaanu mid midku waa isku mid ha xukunkan oo xijaabidda la xijaabayo ikhwada hal wiil iyo wiilal badan waa iskugu mid waa isku mid siyaani waa iskugu mid fiihi fii hada alxukmi xukunka dhexdiisa aljamcu jamaca iyo walwuxdaanu mid midku waa isku mid halkaas marka la maraayo walaalihii way kala harayan marka awel walaalaha waxaan idhi saddexdaba saddexdaba waa lagu xijaabaa ashiqada kuwa ahaa liabin liummi waa isku miday ahaayeen halkaas saddexdaas marka la maraa ikhwa liummin ayaa dheeraad waxay sii leeyihin dad kaleo sii xijaaba oo saddex kale qofaa sii xijaabta lixaa markay xijaabay ikhwada liummin ah ikhwada kaletoona waxa weeyaan oo ashiqada ah saddexdaasa ay ku egyihiin liabinna hal midaa dheeraad u ah oo liabin waxa weeyaan afara xijaabto saddexdaan la sheegay iyo akh shaqiiq akh shaqiiqa ayaa xijaaba kadalika waxaa lamid a ukhtada shaqiiqada ah hadday noqoto casabatun maca algayr hadday noqoto marka saddexdaas la sheegay iyo shaqiiq unbaa xijaabaya ikhwadan liabin ah laakiin ikhwadan liummin ah saddex kaloo sii xijaabaydu raba halkan inuu ku sheego wuxuu yidhi wayafdulu wuxuu dheeraad la noqon ibnulummi waladulumki waa caruurkii meydka ku hooyada ahayn aan ku aabbaha ahayn wuxuu la dheeraad noqon bilisqaadi ridid biljaddi awow lagu rido awowa lagu ridan hadduu awowa joogo waladulum waxba uma yaalin ikhwadii oo liumin ahayn meydka ku hooyada aheed fafham faham xukunkan cala ikhtiyaadin dadaalku fahmoy si dadaal ah oo ixtiyaar ah ku fahm wayafdulu dheeraad wuxuu la noqon ibnulummi hooyada caruurkeedii bil isqaadi ridid biljaddi awow lagu rido ee fafham faham xukunkan cala ixtiyaadin dadaal ku fahm wa bilbanaati gabdha in lagu ridana dheeraadu la noqon ee iyadana fahm haddiiba waxa weeyaan gabar maydki u dhalayba ay joogto khalaas waa u dhamaato waladul um waxba ma dhaxlo ama hal gabar haatama ka badnaato wa banaati libni wiil gabdhihiis hadday joogaanna iyadana waa la ridi saddexdaas wey marka saddexdaasa waladul umkii dheeraad la noqotay oo sii xijaabayda wuxuu yihi wa bilbanaati gabdhaa lagu ridin iyo wa banaati libni wiil gabdhihiis jamcan waa kana insa marka marka banaat uu leeyahay iyo banaatu ibni jamcu shardi ma aha hal gabara iyo isku mid iyo gabdho badan taasuu marka uu kutusa markaas wuxuu yidhi jamcan xaale ay yihiin ayaa lagu ridin wa wuxdaanan mid mid xaala yihiin hadday badan yihiin oy jamc yihiin iyo hadday mid mid yihiin faqul lii waxaad ii tiraahdaa zidni ii siyaadi min hada alcilmi almuttafaqi caleyh cilmigan laysku waafaqsan yahay ii siyaadi ha iga joojine ilaa weli ma dhammaan ma og tahay waxa weyan xajbigii marka ii siyaadi uu leeyay marka faqul lii waxaad ii tiraahdaa zidni ii siyaadi min hada alcilmi almuttafaqi caleyh cilmigan oo muttafaqa ah oo laisku waafaqsan yahay ii siyaadi oo dheeraad kale iisii sheeg sharax sibdulmardini wuxuu yihi aqulu waxaan leeyahay watasqutu way dhacdaa alikhwatu walaalihi sawaa-un waa isku mid kaanu walaalahaas ahaadeena ashiqaaa kuwa meydka ku aabiya hooyaa ow liabin ama kuwa ku aabbaa ow liummin ama kuwa ku hooyaa ow mukhtalifiin ama kuwa iskhilaafsan waxay rabaan ahaadeen walaal oo dhan uu dhicin bilabi laqrabi aabbaha dhowo ku dhicin wa huwa aabbaha dhowo almubaashiru waa midka la baashiray liwilaadati lmeyti meydka dhalmadiisa weyn meydka almawruuhi la dhaxlaayo aabbaha dhalay kaas waa ku dhacan ko dakaran mid lab kaanal meytu meydku ahaaye ow unta ama mid dhadig ahaaye wuxuu rabaa hadda meydka meydka aabbihii dhalayb hadduu joogo walaal waxba uma yaalin waa masalada koobaadoo walaal lagu xijaabo labo wa tasqudu likhwatu walaalihii way dhacan aydan noqoshee bilbaniina wiilal meydku dhalana waa ku dhacaan wa banilbaniina meydku wiilalu dhalay wiilalay dhaleenna waa ku dhacaan labadaasna way ku dhacaan ibni iyo ibnulibni saddexdaas baa ku dhacaan wa in nazaluu hoos ba ha u degin hadday rabaan ibnulibnigaas siday rabaan hoos ha ugu degeen wuxuu yidhi marka baniintaas inaysan jamcu shardi ahayno hal walad hadduu joogo meydku dhalay uu ridaayo hal wiil hadduu joogo walaalaha inuu ridaayo kutusa markaasu wuxuu yidhi walaysat iljamciyatu jamacnimadu ma ahan muraadatan mid loo jeedo jamacnimada oo laleeyahay baniin iyo banilib banilbaniin muraadatan mid loo dan leeyahay maaha oo maqsuudaa bal kamaa tuxjabu likhwatu sida walaalaha loo xijaabo ka bal iska badaaye kamaa tuxjabu likhwatu sida walaalaha loo xijaabo kadalika sidaasoo kaleeto ayaa yuxjabu lakh walaalka loo xijaabo oo wuxuu leeyahy macnaha wa tasqutu likhwatuda wey hadda taasuu baraarujina marka hore horta jamca marka la leeyahay walaalaha la xijaabaa kuwa la xijaabaya inay jamc yihiin shardi uma aha xijaabidooda kuwa wa xijaabaya laftirkoodan shardi uma aha inay jamc yihiin marka kan la xijaabayana shardi maaha inuu jamc yahay marka la xijaabayo kan wa xijaabayana shardi maaha inuu jamc yahay markuu wa xijaabayo ee hal walaal hadduu yahayna waa la xijaabin hadday badan yihiinna waa la xijaabin wiilasha maydku dhalayna hadday mid yihiinna waa xijaabayaan walaalaha hadday badan yihiinna waa xijaabayan markaasu wuxuu yidhi walaysat iljamciyatu jamcnimadu ma ahan muraadatan mid loo jeedo bal iska badaaye kamaa tuxjabu likhwatu sida walaalaha badan loo xijaabaya kadalika sidaasoo kale yuxjab loo xijaaba alakhu lwaaxid walaalka keligiisa aw ilithnaani ama labada wa kamaa yaxjubuhum haddana jamacnimada kale insan muraadahayna kutusaa wa kamaa sida yaxjubuhum ikhwada ugu xijaabayo ay u xijaabayaan dheh albanuuna wiilasha wa banulbaniina wiilasha wiilashoodu siday u xijaabayaan kadalika sidaasoo kale yaxjubuhum walaalaha waxaa xijaaba alibnu lwaaxidu hal wiil iyo wabnuhu wiilkiisa wa in nasala hoosba ha u degay wa bihi sidaasuna saraxa naadim naadimku caddeeyey biqowlihi uu ku caddeeyey siyaani waa isku mid fiihi xukunkan fiihi fii hada alxukmi aljamcu jamca iyo walwixdaanu mid midka wayafdulu saddexdaas marka walaaloo dhanaa lagu xijaaba alibnu ibnulibni iyo ab qariiba walaaloo dhan ay xijaabaan saddexdaas marka hadda wuxuu rabaa inuu sheego walaalaha oo liummin ah waxyaalaha ay dheeraadka lihiin oo lagu sii xijaabu rabaa wuxuu yidhi wayafdulu lakhu walaalkii wuxuu dheeraad la noqon walaalkaasoo min alummi xagga hooyada ka ahaaday calaa awlaadilabaweyni caruurta meydka ku aabiya hooyaa iyo wa calaa awlaadilabi caruurta meydka ku aabbaha ah wuxuu dheeraad kala noqon bikownihi ahaanshadiisoo yasqudu yasqudu mid dhacaya u ahaaday ayda noqoshee biljadi awowaha waa ku dhicin wayn calaa haba sarreeya awowahaas awowaha siduu rababa ha u sarreeyo ee waa ku dhicin ko waa bilwaaxidati hal gabarana waa ku dhicin iyo fa agtara wixii ka badan oo min albinti binti ah oo meydka gabadhiisii ah ow bintilibni ama meydka wiilu dhalay gabaruu dhalay marka saddexu dheeraad leye waa jadka iyo bintada iyo bintulibniga fa yucjabu waa la xijaabaa ibnulummi hooyada caruurkeeda bisitatin lixa lagu xijaabaa bilibni meydka wiilku dhalay wabnihi maydka wiilkiisa wiilku dhalay walabi aabbaha waljadi awowaha walbinti gabadhii maydku dhalay wa binti libni iyo maydku gaba wiilku dhalay gabadhu dhalay walakhawaatu walaalaha mutlaqan kala qaad la-aan gabdhihii fii daalika arrinkaas la soo sheegay kullihi kal ikhwati walaalahay la yimid ijmaac gabdhaha walaalaha wiilashay lamid yihi wiil iyo gabar waa isku mid walaalihii arrintaas lasoo sheegay arrintaas lasoo sheegay waa iskala mid wal akhawaatu gabdhaha walaalaha mutlaqan kala qaadlaan xaala yihiin ama ha ahaadeen liummin ama ha ahaadeen ashiqaad ha ahaadeen ama ashiqaad ha ahaadeen marka walaalihii ama ha ahaadeen kuwa ashiqaah gabdhaha walaalaha ama ha ahaadeen kuwa liabin ah ama ha ahaadeen kuwa liumin ah wiilashii ku xogan yihin walakhawaatu gabdhihii walaalaha ahaa mutlaqan kala qaadlaan xaalayhiin fii dalika arrinkaas lasoo sheegay kullihii dhammaantiis kalikhwatiya lamid yihin ijmaaca qaala naadim wuxuu yidhi uma banaatu libni yasqudna mataa hazal banaatu thuluthayni ya fataa ilaa idaa casabahuna dakaruu min waladi libni calaa maa dakaruu wa mithluhuna alakhawaatu laati yudliina bilqurbi min aljihaati إda أkdna فrdhna waafiya أsqطna أwlaad الأbi الbawaakiya وin ykun أkun lahuna xaaطira casabahuna baطina وظaahira ثuma banaatu libni wiilka gabdhaha uu dhalay yasqطna waa dhacaan mataa waqtigii xaaza ay aruursadaan albanaatu gabdhihii meydku dhalay aثulثayni ya fataa shaabkaano halkaanna wuxuu rabaa inuu uga hadlo banaatulibnigii xaalad ay dhacayaan maydka banaadka uu dhalay walad hadduu joogo hadde waxbaba uma yaaliinba haddii wiil joogo maydku dhalay bintulibni waxba uma yaaliin laakiin maydkii wiilu dhalay ma joogo waxaa jooga oo kaliya gabdha uu dhalay gabdhahaasu hadday laba gaaraan banaatul-ibnigu markaas asxaabul faradnimo waa ka dhacaya haddaysan helin marka walaal ah mucasib ka dhiga amase wiil ay eedda u taho mucasib ka dhiga markaas haddaysan helin khalaas dhaxalka dhamay ka dhici maydkii wuxuu dhalay laba gabdhood u dhalaa joogta iyo wiiluu dhalay gabar uu dhalay labada gabdhoodoo maydku dhalay thuluthaanka iyagaa qaadanayaan markay thuluthaanka qaataan waa dhamaatay wax gabdha farad u qaataan waa dhamaatay hantida soo hartay waxay gabadhaas bintulibniga wax uga yeelan kartaa waa in wiil jooga casabeeya oo ayada la derajaa ama ka hooseeya taasuu rabaa inuu sheego markaas wuxuu yidhi uma banaatu libni wiilka gabdhaha uu dhalay yasqudna waa dhacayaan mataa waqtigii xaazal banaatu gabdhuhu ay koobaan oo aruursadaan athuluthayni thuluthaynka yaa fataa shaabkaano haddii haddii waxa weeyaan marba banaatulibn banaadka oo meydku dhalay ay laba dhan yihiin oo thuluthaynka ay aruursadaan waa dhacayaan banaatul ibnigu ilaa idaa casabahuna inuu casabeeyo maahane adakaru mid lab midkaas laboo min waladil ibni wiil caruurkiis ah calaa maa dakaru siday sheegeen waxa weya marka haddii banaadku ay itnayn dhammaadaan hulutaankiiyo qaadanaya banaatul ibniga jooga waxay wax ku qaadan karaan oo maal ku qaadan karaan waa casabanimo inay helaan ayaguna casaba si kale kuma noqon karaan haddaysan casaba bilkhayr noqon marka markaas oo kale marka casaba bilkhayr waxaan ahayn maba noqdaan banaatul ibnigu marka saddex ayaa casabay karta ibni la dhashay oo ibnulibni ah oo ayaga la dhashay iyo ibnulibni ina adeerkooda oo maydka laba wiil uu dhalay gabdhahan maahane labadii wiilaa midna wuxuu dhalay gabar oo bintulibniyaa joogta midna wiilu dhalo ibn ibniyaa jooga labadii wiilna waa dhintay marka waa siran yihiin ibni labada wiilkaas gabadhaas in adeerkiis waa casabayna saddex waxaa casabeeya wiil ka hooseeya oo eedda ay u tahay oo waxaa dhacay maydkan wuxuu dhalay maalan laba gabdhood iyo laba wiil labadii gabdhood waa u joogaan labadii wiil mid wuxuu dhalay binti hal gabar midna wuxuu dhalay ibni waana dhinteen labadii wiil ibnigii uu mid kamiduhu dhalay a ibni sii dhalay markaasuu dhintayna markaasaa waxaa jooga ibnu ibnul ibni wiilkaas iyo bintul ibni iyo bintaan bintaa sulbi marka bintaa sulbi markay ulitaan qaataan ulidka soo haray waxa weeye wiilka oo ibnul ibnul ibniga ah iyo gabadha bintul ibniga ho eedadiisa waxa weeye lidakar mithlu xadiluthayn u qaybsamay marka bintul ibniga saddexdaasaa casabayda inuu wiil la dhashay u casabeeyo oo ibnul ibni ku aabbahu casabeeyo iyo ibnul ibni la ilma adeerhu inuu casabeeyo iyo ibnul ibnul ibni ka hooseeya oo eedda u tahay inuu casabeeyo saddexdaasaa casabeeyo akh mubaaragaha la yidhaha markaas oo kale akh mubaaraga a la yihahdaa xaashiyadu markaas oo kale waa qabtaa hay waa qabana wuxuu yidhi ilaa idaa casabahunna meel danbuu ka qaban doonaa meel oo lamida iyadoo kale uu ka qaban doonaa oo daahiran wabaatinan taas soo soctuu ka qaban doonaa wa miluhuna wuxuu yidhi may waxaana horta ti horaan ka gudubna wuxuu yidhi ilaa idaa casabahunna markuu casabay maahan adakaru midlaq oo min waladil ibni ah calaa maa dakaru waxay sheegeen halkaas wuxuu uga gudbay banaatul ibnigii xaaladda ay dhacayaan oo dhaxalka ka dhacayaan xaalad ka mid a wuxuu rabaa halkan in uga hadlo haddana akhawaadki inuu galo akhawaadkiiyuu geli wuxuu yidhi wa miluhuna milu lbanaati gabdhaha waxaa la mid a al akhawaatu walaalihii allaati walaalihii yudliina soo dhawaaday bilqurbi kan dhow midkaas dhowa min aljihati jooyinka ka mid a idaa akhadna hadday qaataan fardahuna faradkooda waafiyan xaabiya mid dhammaystiran asqadna waa ridaayaan owlaadal abi caruurtii aabbuhu dhalay caruurtii albawaakiya ee booyaayey halkan wuxuu ku leeyahay banaatul ibniga waxaan idhi haddii banaadku ay qaataan nasiibkooda waafiya banaatul ibniga waa dhacaaya waxaa lamiduu ku yidhi akhawaadka shaqiiqaadka akhawaadka shaqiiqaadka markuu leeyahay wa miluhunna milu lbanaati gabdhihii maydku dhalay waxaa lamid a al akhawaatu walaalaha waa kuwa shaqiiqaadka al akhawaatu walaalaha allaati walaalaha yudliina soo dhawaada bilqurbi kan dhow midkaas dhowa min aljihaad ka mid a midka dhow ah waxa weyan waa waa shaqiiqaadkii oo aabihii hooyo maydka ugu soo dhawaaday gabdhahaasaa lamid a idaa akhadna gabdhahaas hadday qaataan fardahuna faradkooda waafiyan xaal yahay mid dhamaystiran faradka gabdhoo dham waafiga waa thuluthaan faradka ugu badano waa kaas waa hadday laba dhammaadaanayna qaadan karaan hadday marka faradkooda waafiya qaataan oo thuluthaankii ay qaataan asqadna way ridayaan owlaad al abi waa gabdhihii oo liabin ah akhawaadkii liabin ahaa asqadna way ridayaan owlaad alabi caruurtii aabbaha albawaakiya ee booyaaya booyinay dhexlahayn ayagu walaalkoodaa dhintay maalkana booyina uga soo aadayda wax kale heli maayaan booyintaas unbay dhaxal u helayaan sababtoo ah waxaa jooga shaqiiqaad ayagaa tulitaankii qaadanaayan ayaga walaalkoodaa dhintay waxna heli maayaan marka albawaakiya saas u leeyay ayagana waxaa badbaadi kara akh mubaaraga akh mubaarak waa kana wa in yakun akhun walaal hadduu joogo wa in yakun hadduu ahaado akhun walaal walaalkaasoo lahunna ayaga usugnaaday dhe xaadiran mid jooga xaadirantaa qabarkiiya wa in yakun hadduu ahaado akhun walaal walaalkoo lahunna liowlaadil abi usugnaaday xaadiran mid jooga hadduu ahaado casabahunna owlaadul abkaasoo casabaynaa casabahunna owlaadul abka ayuu casabaynaa baatinan xagga baatinka iyo wadaahiran macnaha waa xugun xaqa ula jeedaa oo daahiran wa baatinanba sawaaba waa casabayna marka halkaasuu ka qabtuu yidhi wahuwa wa haada akhan yusama waxaa lagu magacaabaa alakha almubaarak wa huwa lowlaahu la saqada maxaa yala haddaysan joogin waa dhici laha ha waxaa jooga laba gabdhoodoo maydkii ku aabbiya hooyaa iyo gabar maydkii ku aabbaa ama laba gabdhoodoo maydkii ku aabbaa ama shan gabdhoodoo ku aabbaha jooga labada ku aabbiya hooyaa ama kuwa badanoo ku aabbiya hooyaahu hulutaankii qaateen khalaas mar hadday hulutaankii qaateen kuwan haddii ay joogaan akh la dhasho maydka ku aabbaa lidakar mithadin ulidka ula qaybsanaayo hadduusan joogin laakiin waa dhacayan ayagu waxaa la leeyahay yaa mudakar ugu dhow oo hantidaa macsaba u qaata maalan ibnul akhaa jooga shaqiiq ama ibnul akh liabin kii markaas u dhow oo meydka kaasaa qaadana meydka iyaguna waa qadaya kuwa kuwana waa qadaya laakiin aqaasu hadduu joogo khalaas isagaa casamayna markaasay inta soo hartay ayay lidakari milu xadiluntayayni ula qaybsanaya qaala maxamed ibnu maxamed ibnu axmed sidulmaadiin wuxuu hi aqulu waxaan leeyahay ida jtamaca hadday kulmaan albanaatu gabdhihii iyo wa banaatu libni maydka wiilku dhalay gabdhihiisii hadday kulmaan waxaaza ayna aruursadaan albanaatu gabdhihii athuluthayni thuluthaynka ay aruursadaan bian kunna waaba inay ahaadaan thintayni laba iyo fa aktar wax ka badan banaadkii saqada waxaa dhacaya banaatu libni wiilka gabdhihiisii kayfa kunna si alla siday ahaadaan waaxidatan mid iyo fa aktar wixii ka badan qarubad ha dhawaato darajatuna darajadood ow bacudad ha fogaato itixaadad ha midowdo darajatuna darajadoodu ow ikhtilaafad ha iskhilaafto ijmaac ilaa idaa wujida haddii la helo maana dakarun mid lab midkaas lab oo min waladilibni waladulibni ah fa inahu waladulibnigaasu yucasibuhunna banaatulibniga waa casabayna idaa kaana hadduu yahay fii darajatina darajadooda ow anzala ama mid ka hooseeya idaa kaana fii darajatina waa maxe waaba ku aaba waaba la dhashayba ama waa la ilma adeer waa ku darajo ow amase anzala mid ka hooseeya minhunna ayaga waa darajo ka hooseyda labadaba waa casabayna calaa maa sidii qadaca ay gooyeen bihi xukunkaasba aljumhuur walaa yucasibu ma casabeeyo ibnulibnigu man qof taxtahu asaga ka hooseeya qof ka hooseeya ma casabeeyo gabar ka hooseyda gabar ka korayda iyo gabar la siman inuu casabayna waan ogaana laakiin gabar ka hooseyda ma casabeeyo ibnulibnigu walaa yucasibu ma casabeeyo man gabar taxtahu asaga ka hooseyda oo min banaatilibni ah bal yaxjubhuna waa xijaaba liqurbihi dhawaanshadiisa ila isaga ka dhowe wa milu lbanaati gabdhihii waxaa la mida alakhawaatu walaalihii allaatii gabdhihii yudniina kusoo dhawaanaya bilabi walummi jamiican xalay dhanyihiin gabdhaha meydka aabihii hooyo ugu soo dhawaaday wa huwa kaasu almuraad waa midka loola jeedo biqowlihi naadiimka qowlkiisa uu yidhi yudliina gabdhaha kusoo dhawaaday bilqurbi kan dhow midkaas dhowa min aljihati kamid a ey min jihatay labi walummi ah idaa akhadat hadday qaataan ashaqiiqaatu gabdhaha meydka ku aabbihi hooyada athuluthayni thuluthayinka hadday qaataan bian kunna waaba inay noqdaan shaqiiqatayni laba ku aabi hooyaan iyo fa aktar wax ka badan laba hadday gaaraan waa qaadan karaan asqadna way ridayaan alakhawaati gabdhihii meydka ku aabbaha asqadna wa ay ridayaan shaqiiqaadkaasu alakhawaati walaalihii oo lil abi u sugnaaday aabbaha kayfa kunna si alla siday ahaadaan ilaa idaa kaana inuu ahaado un maahane macahunna la jirkooda akhun walaal oo liabin aabba u sugnaaday fa inahu walaalkaas hadduu joogo yucasibuhuna isaga casabayna markaas wixii u soo haray ayay lidakari milu xadil uthayn uqaybsanaya wa qowluhu naadimka qowlkiisa uu yihi waafiyan ey fardahuna faradkooda alkaamila oo dhamayska tiran wa huwa faradka dhamayska tiranna athuluthani waa faradka gabdhaho dhamaystiran hadday marka faradkiio dhamaystiran qaataan wuxuu ka ixtiraasayaa hadday hal mida tahay oy nis qaadato dhicime markaas uktada liabinta ah sudusay qaadane ila sudusa u haray suduskay qaadan wuxuu yihi wax tereza wuxuu uga dhowrsaday bihi qowlka oo ah waafiyanta wax tereza wuxuu uga dhowrsaday bihi qowlkaas amaa idaa kaanat amaa idaa kaanat akhawaatu walaaluhu hadday noqdaan walaalahaasoo lil abaweyn usugnaaday waaxidatan hal mida walaalaha oo abaweynka hadday noqdaan mid wa akhadat ayna qaadato midaasu annisfa fa inahaa uktada shaqiiqadaahu laa taxjubu ma xijaabaydo alakhawaati walaalaha oo lil abi abaha usugnaaday bal iskabadaaya lahunna akhawaadka liabinka waxaa usugnaaday macaha maca shaqiiqa asudusu sudusa usugnaaday kamaa sabaqa sidii noogu soo hormaray waxa wey baab furud wa qowluhu uu yidhi albawaakiya ishaaratun waa ishaaradu ishaarayo ilaa anahunna gabdhaha meydka ku aabbaha ah yarisna inay dhaxlayaan bilbukaa-i booyin faqad booyin kaliya ay dhaxal u helaayaan wa qowluhu uu yidhi baatinan wa daahiran akmala bihi lbeyt beytka ku dhamaystira qaala wuxuu ihi naadimku walaysa ibnu laqi bilmucasibi man milahu aw fawqahu fi nasabi walaysa ma ahaanin ibnulaqi walaalka wiilkiisu bilmucasibi ay mucasiban mid casabeeya man qof milahu asagoo kalaa ow fawqahu ama isaga ka koreeya fi nasabi nasabka uga koreeya ama kula mid ah mil ama fawqada labadaba lagu taxriijin karaa walaysa ma ahaanin ibnulakhi wiilka walaalku dhalay bilmucasibi ay mucasiban mid casabaynaayo ma ahan man qof milahu asaga lamida fi nasabi nasabka kula mid a ow fawqahu ama korkiisa ku sugan fi nasabi nasabka uga koreeya ibn lakha waxaa walaalkiis casabeeya afar wiilay ahaayeen ibni iyo ibn ibni akh shaqiiqa iyo akh liab halkaas mar haddii laga gudbo qof walaalkiis casabeeya wiiluhu ma jiro marka waxaa ku xiga darajada ku xigtaa waa maxay akh waa ibn lakh ibn lakh hadduu wax dhaxlaayo ma casabeeyo waxa weeyaan gabadha walaashiisa keligiisu maalka qaata dawa dawil arxaamkay kamid tahay walaashiisa oo maalan bal fiiri waxaa jooga maydkii oo dhan ukhtaa shaqiiq laba gabdhoodoo maydka ku aabiya hooya iyo ukhta maalan ukhta shaqiiq ko iyo ukhta liabin iyo ibnu akh aa jooga maalan marka shaqiiqataanku waxay qaadanayaan thuluthaan thuluthaan hadday qaateen ukhtada liabin ah waa qade maxaa yeelay faradkiina waa la dhammaystay ah liabin ahoo la sinan oo casabeeyana ma jiro saasay meesha uga bixi ah mubaaraga wey wey waxaa markaas ay maalka thuludka soo haray qaadan ibnul akh liabinkaas maydka waxaa uga dhow ah ukhtada liabin aheed waa ka korayda maydka iyadu way ka koraydaa mana casabeynaayo isagaa keligiis qaadan taasu waa man fawqahu iyadoo milahuna waxa weeye waxaa jooga maalan uktaa shaqiiqatan ah iyo ibnu akh oo shaqiiq ah ibnu akh shaqiiq iyo bintul akh shaqiiqa marka ukhtaa shaqiiqataanka ah way qaateen huluhaankoodii markay qaateen ibnul akhan shaqiiqa ah bintul akhda oo shaqiiqada ah oo shaqiiqa waxa weyan bintadiisa oo la dhaato asagay ku abiyo hooyaa wax ka siima maala waa milahu fi nasabina gabadhaas wax ka siima keligiisa qaadana inta soo harta uludka ah marka eedadiisna ma casabeeyo walaashiisna ma casabeeyo wey markaasuu yihi walaysa ma ahan ibnul akh walaalka wiilkiisu bilmucasibi ay mucasiban mid casabeeya waa khabaru laysadiiye man qof ma casabeeyo milahu asagoo kalea fi nasabi nasab kala mida asagoo kale waxa weeyaan waa gabadha la dhalatay gabadha la dhalatay ama gabadha la ilmo adeerkaa waxa weeyaan ma casabeeyo oo bintul akh ah ma casabeeyo ow fawqahu ama ka koreeya fi nasabi nasabka uga koreeyana waa eedadiis ma casabeeyo oo hadday m matala ahaan hadday qaddo waxa weeyaan ukhtadii oo liabin hadday qaddo ma casabaynayo isago ma casabaynayo qaala sibdulmardin wuxuu yihi aqulu waxaan leeyahay ibnu lakhi wain nazla hoosba ha u degee wa ibnu lakhi walaalka wiilkiisu wain nazla hoosba ha u degee laa yucasibu ma casabeeyo bint alakh gabadha oo walaalku dhalay oo la sina allati gabadhaasoo fii darajati darajadiis ah oo ama waa la ilmaadeen ama asagayba la dharto ku aabata ma casabeeyo ko walalatii midiina ma casabeeyo fawqahu isaga ka korayda oo min banaati akhi ama se ukhtada ah labadaba waa noqon kartaa labada baa noqon kartaa ijmaacan wey linahuna gabdhaha oo banaatu akh ah kuwa ah linahuna banaatu akh min dawil arxaamay kamid yihiin wadalika arrinkaasuna multabisun waa mid ku dheehan bikhilaaf bni bni libni bikhilaaf bni bikhilaafi bni bni libni waxa weeyaan wiilka wiilkiisa fainahuna ibnulibniga yucasibu waa casabee banaati libni waa casabeeya allaati gabdhahaasoo fii darajati isaga ku darajada ko wallaati gabadhiina waa casabeeya fawqaho isaga ka korayda liannahunna gabdhahaasu min asxaabi sihaamiya kamid yihiin wakadaa sidaasoo kaleeto laa yucasibu fiiri ma ujeeda waa kanaa eedadiina hadduu sheega oo ukhtada aheed wakadaa sidaasoo kale laa yucasibu ma casabeeyo ibnu lakh man qof fawqahu ka koreeyo min alakhawaati ah gabdhaha akhawaatkana ma casabeeyo liannahunna mustaqniyaatun waxay ku deeqtoomayeen bifuruudihina fardiyaalkood laakiin cilladan oo iska waxa weya laftirkeeda ma fiihi ma fiih sababtoa maraysan faradka ku deeqtoomin hadda waa naga mitaalna iyadoo faradkii weyday ama farad ha ku deeqtoonto ama yay ku deeqtoomin ma casamaynaa hayla faradkii maraysan ku deeqtoomaynaa jirta waa naga hadda mitaalinay laba gab ukhta oo shaqiiqataan hadday joogaan oy faradkii qaataan ukhta liabinna ay joogto akh liabinna la waayo ibnul akhna uu joogo maalka ibnul akhaasa qaadana ukhtadaas marka liabin ah faradna kuma deeqtoomin waxa weeyaan walaal casabeeyana weyday khalaas way ku qadi meesha way ku qadi baabu lmusharakati haadaa maxaluhaa masaailka ugu dhibka badan ee kamid maslada macnaha suurad ahaan maaha inay dhib badan masle fudud wey xagga suurad ahaan laakiin xagga khilaafka oo madahibta ah waa masaailka ugu adag masaailka ugu adag marka horta sida kitaabka ay u taalaan marka horeeto u marayna markaasaan kadib adilada markay iskhilaafeen madaahibtu ay kala daliishadeen aan wax ka ishaarayna iyo sida markaas aan u aragno inay tahay sida raajixa ilahay baa garan sabaabkee marka baabulmusharakati aa la yidhahdaa oo ra-dan la shido lana fadxiyo baabulmusharakati haadaa kanu baabulmusharakati midii la wadaagsaday baabkeedii wey ey almas'alati baabulmas'alati masaladii baabkeedii weeye mas'aladii almushtarakati ee la wadaagsaday fiiha masalada dhexdeeda bayna alcasabati shaqiiqa casaba shaqiiqa ah iyo wa bayna owlaadilummi owlaadilum ayaa wadaagsadeen casaba shaqiiqa ah oo meydka ku aabiya hooyaa oo wilal ah ama wilal iyo gabdha ah iyo owlaadulum ayaa wadaagsadeen wa hiya musharakada bifatxi raa-irada waa la kordhigi wa bacdun gobolkood yaksiru yuksiruhaa waa hoos dhigaa yaksiruhaa waa hoos dhigaa dhe oo wuxuu idhaha baabulmusharikati waana shida mas'aladii wadaajinayday oo waxay wadaajineen ashiqada iyo owlaad umka ayay wadaajineen calaa isnaadi tashriiki wadaajinta loo tiirina ilayha mas'alada majaas ahaan majaasan iyadaa loo tiirina waxa la dhaha mas'aladii wadaajiday walaalaha meydka ku aabiya hooyada iyo kuwa ku hooyada ay wadaajideen iyadaa wadaajiday wa bacdun gobolkoodna yusamiha wuxuu ku magacaabaa baab wuxuu ku magacaabaa almushtaraka oo ta u gelshaa kamaa dakaraha musanifu siduu sheegay qaala wuxu uhi naadimku wain taji zawjan wa uman waritha wa ikhwatan liumin xaazu thulutha wa ikhwatan aydan liumin waabi wastaqraqu lmaala bifardi nusubi fajcalhum kulahum liummi wajcal abaahum xajaran fi lyami waqsim cala likhwati thulutha tarika fahadihi lmas'alaة lmushtaraka wain tajid haddaad heshid uu yidhi zawja nin iyo wa uman hooyo zawjka iyo hooyadaasoo warithaa wax dhexleen iyo wa iqwatan walaal walaalahaasoo lilummi hooyo u sugnaaday walaalahaasoo xaazuu aruursaday athulutha thuludkii iyo wa ikhwatan walaalo aydan noqoshee walaalahaasoo liummi waabin u sugnaaday wastaqraquu walxaal istaqraquu qad istaqraquu ay dhammaysteen asxaabulfurud u celi faacilka aan la soo sheegin oo macnaha laga fahmaayo istaqraquu asxaabulfurud aan loo celi oon la soo sheegin waa la soo sheegay laakiin lafdigaasaan loo soo sheegin waa la soo sheego waa anagii soo sheegnay zowj iyo waxa weeyaan um iyo ikhwa liumi saasa ma waa la soo sheegay laakiin lafdigaan lagu soo sheegin asxaabulfurud la yihahdo marka adiga asxaabulfurud ahaana kugu celi wastaqraquu wlxaal qad istaqraquu ay dhammaysteen asxaabulfuruudku aada leeda waa zawjadii lasoo sheegay iyo hooyadii iyo ikhwa liumi almaala maalkii ay dhammaysteen bifardi nusubi nasiibyaalka faradkoodii ay ku dhammaysteen fajcal ka yeel hum ikhwada humtan waxaad u celin ikhwa liabin wa ummin iyo ikhwa liummin aad u wada celin hal mar fajcal ka yeel hum ikhwada kullahum dhammaantood liummin hooyo kuwa u sugnaaday wajcal ka yeel abaahum aabood xajaran dhagax dhagaxaasoo ulqiya lagu turay filyami badda waqsin u qaybi cala alikhwati walaalaha hulutha tarikati maalka huludkiis fa haadihi lmas'alatu mas'aladaanu almushtarakatu waa midii la wadaagsaday mas'aladan suuraddeedu waxa weyaan arkaan afar ay leedahay waxaa shardiga kow zawj inuu joogo haddaan zawj ku jirin mas'alatu mushtaraka lama yidhahdo qof sudusdana inuu joogo waana hooyo iyo jadda middood qof kale ma noqo waxaa shardiya awlaadul um oo laba gaaraya inay joogaan ikhwa ashiqa ah oo wiil ama wax ka badan waa inay joogaan afartaas rugniya ilaah afartaas rugni marka la helaa la yidhaha masalatu mushtaraka afarta rugni rugni haddii la waayo masalatu mushtaraka lama yidhaha waa inuu joogo zawj oo nisleh zawj nisle hadduusan joogin ma aha zawj nisleh waa inuu joogo oon farac waaritahan joogin waa inay joogto qof sudusleh oo ah um ow jadda waa inay joogaan awlaadul um oo laba dhan oo macnaha tulud qaada kara waa inay laba dhan yihiin waa shardi haddaysan laba dhammayn ma ahan masalatu mushtaraka ikhwa ashiqa ah waa in wiil ka joogo ugu yaraan hadday rabaan konton ha noqde laakiin wiil inuu joogo wiil iyo wixii ka badan haddii hal wiil jooga waa ku filayn hadday ka badan yihiinna waa la mid afartaas rugni marka la helo mas'aladii dhisid ay u baahantahay fiiri sidii la yiqiinoo dhaxal lagu dhisi jiray waxa weeye masalada in la yidhaahdo imisaa ku jirta asxaabu furuud casaba u kaadiye waxaa ku jira zowj oo nisli iyo owlaad iyo zo- um oo leh sudus iyo walad owlaad um oo thuluth leh saddexdaas faradaa ku jirta suduska iyo thuluthka thuluthku maqribkiisu waa thalaathu ka baxa suduskuna situ ka baxa way soo dhexgelayaane sitada ka qabso niskuna ithniinu ka baxa way soo dhexgelayaan waxa dhan mala marka waxaad ku dhisin lixaad ku dhisin malka markaad lix ku dhisto waxaad leedahay zawjka niskiisii si waa saddex waa awqaad xaggu kala baxa hooyana suduskeedii si ama ayeeyo kii jooga halkeedii qaadat labaad soo hartay wlawlaadul umka thuluthay leeyihin maalkoo saddex loo dhigay meel sita maxaa thulutha labo si xaggay kala bixeen ikhwada ashiqada ah waxay ahaayeen waxay ahaayeen casaba soo ma ahan casabana xaqeedu muxuu ahaa hadday keligood joogaan maalka inay wada qaataan haddii asxaabul furuud joogaan ay wax qaataan wax soo reebaan waxaas ay qaataan haddii ay maalka dhammaystaan asxaabul furuudna inay dhacaan saasay ahayd halkaas marka la maraayo cumar ibn khadaaba masalada loo geeyay leeyi sidaasuu u dhaxlay waa lagu kala tegay sanadii dambaa haddana iyadiioo kale dhaxday masaladii oo kale sidii inuu u dhaxlu dara sidii markuu dhaxlo zawj yiri saddexdaada xagga kala bax hooyana halkaaga kala bax xagga ikhwatu awlaad umki labadii xagga kala bax markay diid ashiqadii bul soo yidhahda waxay yidhaahdeen labadaan maxay ku qaateen dhaxalka maydkan calaaqada kala dhaxay ay ta waa hooyadooda dhasheen waxay dhahdaan annaga aabaheen bal dhagax inta ka dhigtay badda ku tu alasnaa min ummin waaxid maanan ku hooyo ahayn dii hooyanimo wax lagu helaa ku hooyaan kuwaan qaadanaaya maanta iyo annagu isku hooyaan marka wax maydkaas ay u yihiin oonan u ahayn ma jirto weliba waxaan dheerna inaan ku aabbiyo hooyana marka aabba hadduu horta tuurba hadduu wa wax dhibaya isku hooyo mana ha bis markaasu u qaybiyo oo yidhi wallahi waa isku hooyo wey ist waa istixsaansaday ra'yigoodi markaasuu yidhaha loo qaybiyo thulutkiyaa loo qaybiyo masalatu musharaka la yidhahda qaacidadii faraaidkao dhan way khilaafsanta masaladaas sababto qaacidadii faraidka waa sidaas aan soo sheegnay waxay ahayd as casaba waa inay dhacaan mar haddii fara ahlufurudku ay ahlufaradku hadday dhamaystaan saas ahayd markaasu wuxuu yihi wain tajid haddaad heshid zawjan zawj iyo wa umman hooyo zawjkaas iyo ummadaasoo waritaan dhaxleen iyo wa ikhwatan walaalo walaalahaasoo lilum hooyo u sugnaaday walaalahaasoo xaasuu dhammaystay athulutha thuluthka iyo wa ikhwatan walaalo aydan noqoshee walaalahaasoo liummin wa abin u sugnaaday wastaqraquu walxaal qad istaqraquu ay dhammaysteen asxaabulfuruudkii almaala maalkii bifardin nusubi nasiibyaalka faradkooda ay ku dhamaysteen fajcal ka yeel hum ikhwadoo dhan labada qaybood ikhwada isku dar ikhwadoo dhan kullahum dhammaantood liummin hooyo kuwa u sugnaaday wajcal ka yeel abaahum aabahooda xajaran dhagax ka dhig dhagaxaas ulqiya filyami badda lagu tuuray waqsim u qaybi calal ikhwati walaalaha ama ku hooyo ha ahaadeen ama ku aabiyo hooye thulutha tarika tarikada thuludkeeda u qaybi fa haadihi tanu almas'alatu lmushtaraka waa mas'alada oo la wadaagsaday mas'alada la wadaagsaday weeye qaala wuxuu yidhi maxamed ibnu maxamed ibnu axmed sibdulmardini aqul waxaan leeyahy suurat lmushtaraka masalada la wadagsado suuraddeeda an tukhallifa waa inay ka tagto imra'atun waa in islaan u dhimato si kale kuma imaan karto an tukhallifa waa inay ka tagto imra'atun islaam zawjanin iyo wa umman hooyo iyo wa cadadan tiro oo min awlaadi umi ah tiro un waxaa la rabaa inay laba un dhan yihiin ithnayni laba isagaaba kuu fasiray waa inay ka tagto iyo fa aktar wax ka badan ka bedelo ithnayni laba waa inay ka tagto iyo fa aktar wax ka badan waayo wa min alikhwati walaalihii xaggoodana waa inay ka tagto walaalihii al ashiqaai ee meydka ku abiyo hooyaha akhan waaxidan hal wiil iyo fa aktar wax ka badan toban wiil ha noqdeen labaatan wiil ha noqdeen shan iyo toban wiil ha noqdeen toban wiil iyo toban gabdhood ha noqdeen sawaaun waxaa isku mid a kaana inuu ahaaday macahu wiilkaas la jirkiisa aw macahum ama wiilashaas hadday badan yihin la jirkooda ukhtun shaqiiqa